maxamed sheekh cabdiraxmaan waxa uu dhowr iyo toban sano ku shaqaynaya xirfadda jilaabashada waxaana miis yar oo kalluunka lagu iibiyo uu ku leeyahay dacalka xeebta degmada warsheeq ee gobolka shabeellaha dhexe ee soomaaliya maxamed waa xaasla haysta dhowr caruur ah kalluumaysigana waa isha dhaqaale ee nolosha qoyskiisa waxaan kula kulannay goobtiisa shaqada isagoo jarjaraya dhowr xabo oo kalluuna uu soo qabtay oo ay ka iibsanayaan dadka deegaanka waxaana uu sharaxayaa shaqadiisa iyo sida noloshiisa uu ugu maareeyo
kalluumaysatada degmada warshaaan ka mid ahay naaquudaan ahay duunaan leeahay intee i taallo marka haddana shaqaan ku jira malaay gogoyaha waxaana bilaabay anoo shan iyo toban sano jira shaqada bilaabay wallaahi subaxdii subaxdii labayo toban saa maraan baxaa mar habeenkii aan baxaa marba malaay markay badda markay fadhiisato istaagto biyaha markay fadhiistaan habeenkaa la baxaa badda markay caddada tahay absaha iyo inkasaar ay kala tahay badda todoba bir waa inkasaar todoba birina waa abse waaye badda markay xilliga noolo leedahay waxaa baxnaa habeenkaa baxnaa caddada markay jirto tomiyo afar tomiyo shan tomiyo lix toban iyo todoba intaas maayaca waa ka shaqaynaa maalintina malaaygeen waxaa u ibgeysanaa xamaraan u qaadanaa ibraahim cali maxamed oo isagana ka mid ah kalluumaysatada degmada warsheeq waxa uu shaqadan ku guda jiray soddonkii sano ee lasoo dhaafay waxa uuna ka soo saaraa nolosha sideed caruura oo dhalay oo kula nool degmada
kalluunka wixii maanaha malaayga wixii laga qabto waxaan keenaa xamaraan keenaa meeshaan keedi iyo wax baraf meel wax la gelay ma lahan marka wax yar magaaladaan siinaa si aargoosada amal waa gaadnaa marka shirkoodaha markay imaadaan iskaga cabirnaa cid kale hadda oo hadda meel oo lagu keeda ma hayna laakiin shirkada hadday meelahan soo mariiso qof malaayo manaha aargoosa u baahan waa iskaga cabirnaa kalluumaysatada degmada warshiiq waxa ay sheegayaan in dadka ku nool degmadan ay aada u jecel yihiin hilibka cad maadaama hilibkii casaa ee xoolaha ay u arkaan in laga qaadayo xanuuno badan sida qaar ka mida bulshaduba ay aaminsan yihiin malaaga waxaan ka iibinaya degmada warsha dadka degan eedida degan dadka waxay jecelihiin malaay inay quutaan xoolihii waa iska dhaafeen cun lahayn malaa qof walbaba xoolihii waxay ku dhaceen sokor iyo dhiigkar waxaasay leeyihiin dadka dhan malaaygay jeclaadeen malaay markay jeclaadeen aniga malaaygan u keenayna
iga waran bal caqabadaha ugu badan ee ganacsigiina haysta kalluunkan ku yahay caqabadaha ugu badan waxaa waaye wadda la-aan waddadiiba bacaada iyo iyo waxaasoo dhan waaye in la hagaajiyo waayo
qaboojiyaal iyo wax lamid ma haysataan iyo qaboojiye ma hayno in noola keenaan rabnaa diyaar waaye in noola keenaan rabnaa qaboojiye ma hayno waxaan hayna gacan ku hayna male kawaan kawaanna ma lahin annaga degmada warsheeq kawaan kuma yaalo kalluunka laga soo saaro xeebta degmada warsheeq ayaa ah mid dhowr nooc ah kuwaasi oo la kala iibiyo qiimo kala duwan laakiin dadka ka shaqeeya jilaabka waxay aada u jecel yihiin argoosatada oo qiimo gaar ah la iibiyo weliba marka si gaara suuq loogu helo xilliga ay nooshahay qaraadkaa u badan si tartabada buuraada hurwaayada sumeynta aalada waa farabadayn adag iyo taraaqa damba yuumbaha loo yaqaan yuumba bahreedka yuumba caddaha jeedarka waa farabadan yahay malaa hal nooc maahan waa farabadan yahay iyo xaaskaata waa laga helaa ayuu nooc waaye soomaaliya oo leh bad dheer waxaa ka shaqaysta kalluumaysato badan laakiin waxay la kulmaan caqabado dhinaca suuqa iyo agabka ah maadaama dalka uusan lahayn shirkado badan oo si gaara u washadeeya hilibka kalluunka sidoo kalena u dhoofiya dalka dibaddiisa cabdicasiis barrow v o a muqdisho